arrinta ku saabsan bakool iyo koonfur galbeed arrinta ka taaganna warbixinteeda waan haynaa dad buu dacwo qabaa dabcan maamul goboleedkooda markii la dhisayo u jiraan madaxda koonfur galbeed iyo anagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah waa kala hadalnay dacwada dadkaasu qabaan waana rajeyneynaa in la xaliyo oo dee khilaafkooda dadkaas rabinaaya dowlad goboleed koonfur galbeed bay ka tirsan yihiin ayaday xaq kuleeyihiin xaqooda in la ilaaliyo waa mas-uuliyad federaalka iyo dowlad goboleedkaba saaran waana ku dadaalaynaa haddii ilaaya